mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada gaalkacyo ayaa ka qayb galay munaasabada eeq raashin oo lagu qaybinaya qaar kamid a caruur agoon ah iyo danyar ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug deeqda raashinka ayaa waxaa soo agaasimay ururka xanaano oo ah urur ka shaqeeya arrimaha danyarta xabiibo aadan koofiro oo ah wakiilka ururka xanaano ayaa ka warbixisay deeqda raashinka ee loo qeybshay caruurta danyarta ee ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
raashin aan siinayno agoontii xanaano ay haysay iyo dad oo dad danyar ah oo maaragtay meelaha ka yimid oo dhibaataysan dabka ka seexday iyo agoontii xanaano ayaan maanta raashin siinaynaa raashinkaas oo idilfidri ah laakiin aan ugu talagalnay agoonta inaan siino waxaan rajaynaynaa haddii ilaaha yidhaahdo inaan maanta aan ka gaarno guul wacan agoontan waxaa la hayay muddo ah lix iyo toban sano lixiyo tobankaas sano agoontaa la hayay iskuulkii baa laga dhiibay qur-aankii baa laga dhiibay waxbarashada fiiga ahaa la dhiibaa marka waxaa aad iyo aad ugu mahad celinayaa hay-adda xanaano oo aad iyo aad u gacan qabato agoontan oo intii muddo ah gacanta ku haysay marka maanta waxaan rajaynaya raashinkan baa loo soo dhiibay ooaan siinaynaa agoon dhanka kale agaasimaha dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo daahir maxamuud cilmi ayaa ururka xanaano uga mahad celiyey deeqda raashinka ee la gaarsiiyey caruurta agoonta danyarta ee ku nool magaalada gaalkacyo marka labaad waxaan umahad celiyey si qaasa ugu mahad celiyey maama waa mahadsan tahay qof kaste oo agoona oo gaalkacyo joogaa waxaan rabnaa ciddii taageerta si dadban iyo si toosaba waa u mahad celinaynaa xaqiiqdii wax la garab istaago ama wax loo qabto wax ugu muhiimsan waa agoon gaalkacyana waa dareemi kadhino sodonkii lasoo dhaafay dagaallo iyo ururo iyo waxyaalo kala duwan bay soo martay sidaas awgeed waxaa jooga tiro fara badan oo agoommo ah agoontaasi waxay u baahan yihin ciidsiin waxay u baahan yihiin waxbarasho waxay u baahan yihin caafimaad iyo garab istaag kasta qof kasta oo si kasta usoo garab istaaga ama dalka ha jooga ama gudaha ha jooga ama bannaanka ha jire waxaan rabnaa inaan u mahad celinno sidoo kaleeta agoonta gaalkacya ku nool waa agoon farabeela